kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kura soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington barnaamijka caweyska iyo caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah siyaasi mucaarida oo markii laga fadhihi waayey maamulkii deegaankiisu ay xabsiga u taxaabeen xayn riye ah oo uu lahaa ninkani nin dhinacna ka xoolo dhaqata abuu ahaayo xoogaa riye ah ayuu haystay Haye.
higihiisii lix iyo toban ka mid ah oo beer yaroo gurigiisa u dhow daaqaya ayaa ciidamadii ammaanka ay la Haye.
baxeen waa xidheen barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan deegaanka ay sheekadaasi ka dhacday iyo weliba waxa uu ka yidhi sidoo kale waxaad barnaamijka cawayska iyo caawa ku maqli doontaan oon idinku haya xubintii halabuurka iyo heesaaga iyo weliba waraysi ee cawayska washington siisay fanaanadda canab ismaaciil jaamac oo ku magac dheer canab marwow Dhigii buu ugu sitaa dhayuhu way eegayaan dhagage araggiisa wacan intaa way dhowrayaan barnaamijkuna waa barnaamijkii cawayska washington aan ku bilaabay dhegaystayaal waxa aynu in badan maqalnaa siyaasi mucaarida oo xabsiga loo taxaabay amaba ay is-hortaag ugu sameeyeen ciidamada ammaanku sababo la xidhiidha mucaaridnimadiisa hase yeeshee caawa waxaan idiin hayaa siyaasi mucaarid ah oo xayn riye ah oo uu lahaa xabsiga loo taxaabay arrintaasoo marka ay soo baxday soo jiidatay bulshada islamarkaana warbaahinta bulshada saacadihii lasoo dhaafay si weyn loogu qaadaadhigayey haddaba sheekadan oo ka dhacday eh, koola temben oo ah deegaan ka tirsan gobolka tigreyga ee dalkaasi etoobiya waxaa soo akhriyey islamarkaana inoo haya wariyaha v o eda cabdixaafid cawil ismaaciil bal ugu horreynba barnaamijka cawayska washington aan ku soo dhoweeya cabdixaafid Een, cabdixakiin eh, maxamed shirwacow aada iyo aad ayaad u mahadsan tahay horta cabdixakiinow eh, dal kastaaba dhaqan buu leeyahay dad kastaaba dhaqan bay leeyihiin dee waad sii soomaalida oran jirtay magaranta meelaha eh, ca- dal ama ummad ama bulsho wax ka caadiya baa dad la yaabaan waan gartay Eh, sheekadan waxay horta ka dhacday dalka etoobiya gaar ahaana waqooyiga dalka etoobiya eh, deegaanada ay degaan dadka la yidhaahdo een, haddii eebe idmayo tigreyga waan waxaa gartay jira markaa nin siyaasi ah oo ku jira xisbiga mucaaradka oo doonayey in uu badiyo xubnihiisa eh, xubnaha eh, xisbigiisa oo mucaaradna ahaa ninka waxaa la yidhahdaa mister sanawi marka maamulkii iyo hay-adihii eh, dowladda ee gobolkaasi Haye.
khaatiyaan biidni illahi bay ninkaa iska taageen marka wuxuu noqday nin siyaasi afdheer oo aad u hadalla kulul ilaa xad oo Waa meel gar- kastaba lagu hadalhayo marka waxaa dad waxay isku dayeen eh, maamul goboleedkii dow- eh, dowladdii maamul goboleedka ahayd ninkan sidii balay u aamusiin lahaayeen xataa cabdixakiino inay siyaasadaba ay ka saaraan gebigeedaba gebigeeda gebi ahaanba oo ninkaasi markaa nin kulul buu ku noqdo oo hadalladiisii iyo wixiisii weerihiisii way way damqeen bay ka dhigan khaatiyaan baa la iska taagay Waa gar- khaatiyaan bidilaa wixii loola markaa see uga saarayaan maxadhig bay markaa u diyaariyeen maxay sameeyeen de horta waxaanu maqli jirnay eh, ninkaa waa la xidhay eh, xabsi baa la geliyey eh, mararka qaarkood gurigiisaa lagu xidhay dhinac kale uga soo wareegeen Haye.
ninkani nin eh, dhinacna ka xoolo taq- xoolo dhaqata abuu ahaayo xoogaa riye ah ayuu haystay Haye.
higihiisii lix iyo toban ka mid ah oo beer yaroo gurigiisa u dhow daaqaya ayaa ciidamadii ammaanka ay la Haye.
baxeen waa xidheen Ar- arrintii haddaba riyii wax la xidhay waariyihii Waa gar- lix iyo toban neef ayaa xabsiga loo taxaabay waan gartay Ee, dee dalkii eh, etoobiya iyo gaar ahaanna maamul dee deegaankaasoo dhan ee baraha bulshada ay dadku dee afkaarta isku weydaarsadaan ee wax la dhigo ayaa lasoo dhigdhigay Waa- saxaafadda waxaan maqli jiray qofka marka la doonayo in een, eh, la beegsado ama la xanuujiyo waxaa la yidhaha goljilecda halku ka jilicsiya qofku in laga beegsado si fiican marka qiyaas ahaan ninkani waa nin xoolaha aad u jecel buu ahaa gaar ahaan riyaha mar haddii halkaaba laga abbaaray laakiin taa ayar cabdixakiin oo aanay ciidamo meel soo dhigin waxay ahayd dee riyaa la xidhaya riyaa la xidhaya marka riyihiina een, haddii goorna iminka eh, riyahan iyo een, xoolahan la dhaqdaa way yaqaanaan xeradooda oo haddii dee inta la kaxeeyo meel kale la geeyo wa- wa- waa dareemayaan qaban maaya horta sad- qaban maayaan saddex horta ka mid i habeenkii bay soo dhaceen halkoodii macnaha xabsigii ka baxsaday ay kaga baxsadeen haye oo halkoodii bay kusoo eh, kusoo noqdeen Waa gar- ninkii eh, de- booliiskii buu la hadlay waariyahaygii baa laga xidhay buu yidhi eh, dowladdii buu u sheegay social mediayihii iyo dadkii waa laysla dhex qaaday haye dadka qaar xitaa waxay yidhaahdeen eh, xubnihii dowladda intay soo dhaafeen dadkii ay dhibaataynayeen Iris.
waxay usoo dhig- waxay usoo dhigteen xayawaankii mayaaraanka ahaa markaa sheekadaas marka ninkii waa dacwoodo wuxuu yidhi waa niyo de waxa iga xidhan xayndhan baa iga xidhan oo riyaa dacwadii waa socotaa haye inta riyaha maxkamad la soo saaray iyo wax riyaha lagu eedeeyey iyo isagii loo xidhay Haye.
dee qoladaa xidha bay u taala in caddeeyaan Hor- horta cabdixafido waa arrin ku cusub weeyaan marka gaar ahaan siyaasadda laga hadlayo iyo weliba guud ahaanba sheekooyinka la xidhiidha mucaaridnimada iyo een, eh, iyo dee marka siyaasadda laga hadlayo marka ninkii ma hadlay ma hadleen qoladii kale maxaan ku idhahdaa xabsiga ma hadleen siyaasiyiintii kale se ujeeddada marka laga yimaado in laga saaro een, eh, siyaasaddii de isagii waxuma ka yidhi inuu ka hadhayo isagu waxa uu sheegay inuu booliskii ka dacweeyey arrinkanna uu daba socdo Mhm.
aanu la yaaban yahay kana xun yahay Mhm.
marka ilaa iminka warcad oo ka soo baxay dowladdii eh, marka laga reebo ninka booliiska haysta Mhm.
oo caddeeyey in ay riyaha gacanta ku hayaan laakiin wuu diiday wax intaa faahfaahay ka ka faahfaahsan sababta loo xidhay iyo halkay ku xidhan yihiin iyo waxaasoo dhan geesta kale haddaynu eegno kama hadal soomaalidu waxa weeyaan markaynu riyaha ka nimaadno aad bay- aad bay geela u jecel yihiin si fiican waana xoolo dhaqato si fiican oo dee qaar beerala iyo qaar xoolo dhaqdaba way leeyihin gaar ahaan weliba geelay aada u jecel si yihiin fiican waddamo kaleo iyagana afrikaana jiro iyaguna dee wadqaarada afrika ku yaallo lo-da aada u dhaqda xoolo badan iyaguna leh si fiican farsamo cusub ma noqon kartaayo iyo siyaasiyiinta Waa.
meel lagu qabto xagga la- marka la ciqaabayo oo ama la- wax laga tirsanayo oo xaggaa laga maro xaggaaba laga mudo dee adaa adaa ku haysta cabdixakiino waxaaba la odhan jiray waagii eh, gumaystaha marka ay reeruhu wax iska dhacaan ama dhibaata timaado xooluhun baa lasoo duubi jiray deetana reerkii ordaya oo Ayaa ka iman- tuuraya ayaa iman jiray waa hantidoodii oo dhan oo hantidoodii oo dhana markaa dee rag baa geela laga soo kaxayn jiray oo magaalada la geli jiro geela lagu soo xiri jiro eh, booliiska lagu soo xiri jiro la xarayn jiray waan garta laakiin de waxay hayd dee muddo dheer laakiin iminka dee eh, xilligan casriga ahee la joogo Mhm.
dee nin siyaasiya oo afkiisu dheeraaday oo khaatiya laga jogo in si kale oo loo joqojoqeeyo mooyaane Mhm.
dee eh, xoolihii u adhiga eh, sh- shaaha ku caddaysanayay In la- in laga maro.
laga maro ma inaan maqal.
ugu dambayn haddaan ku weydiiyo een, tiradu waxay ahayd eh, lix iyo toban bay ahayd saddex baa baxsaday saddex iyo toban baa weli saddex iyo gacan- toban baa weli ku jira meesha gacantii dowladda ku jira marka weli lama soo deenay weli xabsigay ku jiraan ilaa iminka ilaa hadda waa ku jiraan haahey aad iyo aad baan kugu mahad celinaya cabdixaafid soo dhow
ugogoyay gablada ugoyoga mugasi ugogoyay gablada weli dhegaystayaala waxaad nagala socotaan islamarkaana aad dhegaysanaysaan barnaamijka cawayska washington ee v o a haatanna waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qaybtii koowaad ee waraysi ay barnaamijka cawayska washington siisay fanaanadda canab ismaaciil jaamac oo ku magac dheer canab marwo waxaanay fanaanaddu qaybtan kaga hadli doontaa sidii fankeedu ku soo hana qaaday iyo weliba heesii ugu horreeyey ee ay bulshada u soo bandhigto ay qaado bismillahi raxmaani raxiim oo aad iyo aad baan u dhowahay aad baan idin salaamayaa Waa hagaag.
eedhay v o a waa hagaag ugu horreyn ba haddaan ku weydiiyo xaggee buu fankaagu ka hana qaaday ee aad ka bilowday ama aad inta badan een, uu ka soo bilaabmay baad odhan kartaa bismillahi raxmaani raxiim mar labaad waan ku salaamayaa walaal ee, ummadda soomaaliyeedna waan salaamayaa dhammaan meelwal ay ku sugan yihiin waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anigu fankaygu wuxuu kasoo bilaabmay jabuuti reer jabuuti baan ahay Een, waxaan ahaa kooxdii een, gobolada xaafadaha ka hesi jiray ubaxii kacaanka Ee, kadibna l- waxaa jirtay mar ee, laysku keenay intii gobolada ka heesiisay een, dhalinyaro laga soo xulay baa nasiib u yeeshay inaan qoladaa ku dhex jiro marka waxaa la sameeyey koox la yidhaahdo afarta maaris kaatmaad kooxda afarta maaris kad maaris ayaa iyuu fankaygu kasoo hana qaaday magacayga uu laga dhex arkay dee saasuu markaa ma garanaysaa adduunka u xulaya waa hagaag waa hagaag marka een, qiyaastii sanadki sanadheebuu noqonayaa xilligaa aad eh, kooxdaasi kaat mars ama afarta mars aad ku biirtay eed kooxahaasi lagaa soo dhex xulay ee fankaaga aad halkaa ka bilowday wallahi ko- waxay ahayd waxa qiyaasti wuxuu ahaa labiyo sideetankii kob iyo sideetankii labiyo sideetankii ilaa saddex sideetankii waan malinaya labiyo sideetankii baan u malaynayaa inay ahayd waa hagaag walow dee wakti Ah.
dheer haatan ay ka soo wareegtay marka aad iyo aad een, Ah.
siddeetamaadkii ama labi siddeetankii laleeyahay Mm, haddana de mm.
kolley een, sugaan baad halkaasi ka qaaday ama ha noqoto kuwa Mm.
marka aad ubaxa kacaanka ka mid ahayd ha noqoto ama ha noqoto markan aad ka mid ahayd ee kooxda kaad mars ma xasuusataa sugaantii amaba heesihii markaasi aad qaadaysay ama halka aad ka qaaday
haa kooxdi ko- markaan na- na- na- na- na- ubaxa wallahi ubaxa waxba ma xasuusto wuxuu ahaa dee ubaxu wuxuu ahaa gobonimo doonkii markii faransiisku laga tegey qolooyinkii ma garanaysaa ee ka dambeeyey ee de heesihii markaa waxaa lasii qaadi jiray un heesihii calanka heesihii gobonimada lagu dhaliyey unbaa lasii qaadi jiray hees waxaa jirtay een ubaxa markaan ahayn aan ku heesi jirnay iyo aad kaan u yaryarayn Eh, gumaysiga oo wax kolba s- kol jacayl lagu tilmaami jiray kolba si loo tilmaami jiray oo hees waxaa jirtay la odhan jiray aniga waad iga wareegtee waraabe wanaaggii wuu dhammaadee waraabe waraabe waraabe waraabe ayaabaad weheysan doontaa naca waan naga tagtaye cintaad weheysanay sida wehesho bay ahayd maogtahay xaggaad u wareegaysa waa waa waa halkee baa haddee wadda.
haa Mhm.
waa ada aday ku taalaa marka ee, Sure.
saasoo miidhan yaa de maxay aday heeskaasa kasii xasuusanayaa oo Wallahi.
waxa xaafadda toddobaad een kamid ahaa aan ku heesi jirnay waa garta Een, markii kale en dee kooxda aan ku jirnayna ruwaadaan dhignay heeso badanna waan soo qaadnay waa hagaag marka een, dabcan de fankaagu markaasoo hana qaadayey amaba uu kor usoo kacayey Een, Ah.
eh, dabcanna dee inaad heeso kala duwan qaaday noqonaysaa aad bulshadii een, heesadaagii ay u faafaan amaba ay u gudbaan dabcan marxalad Ah.
kaloo gelayay fankaagii intaa Mm.
kadib xaggeed uga sii gudubtay Een, dhinaca heesaha ma heesaha kalaad qaaday abwaanaa kuu sameeyey iyada taasi Ah.
xaggeed uga gudubtay Een, fanku siduu sidaa u ahaa ayuu u socday ee si de halkaan kasoo qaadnay waxa kamid ah heesi anigu aan soo heesooyin bulsho bulshaan ku heesi jirnay hidiyo dhaqan baan ciyaari jirnay kooxda Mhm.
afarta maaris waa garta dhaqan bay ciyaari jirtay festivalaan samayn jirnay waxaan adduun weynahan ugu dhoofi jirnay Ee, meel wala adduunka inta badan afarta maaris way tagtay maraykan canada south africa meel walba way tagtay carabaha libiya meel walba way soo mareen Mhm.
Ee, oo dhaqan baan dhaqankaan ma garanaysaa ee aan aanu maxay aday dadka tusi jirnay dhaqanka soomaaliyeed ciyaar dhaqameedkaad samayn jirteen ha ee sabarka een, dee marka ruwaadaha ka baxsan oon heesi jirnayn way jiraan heesta waxaa kamid ah inay hees la yidhaahdo saddex laguma jeel boxoyey saddex laguma jeel boxoyey oo dadku badidooda aada u yaqaanaan Mhm. waa hagaag markan heestaa farasaana jarayslayn guudiina aan taas baad garanaysaa soo maha si wanaagsan ha si wanaagsan Eh, waxaa kaloo jirtay heeskii kale ee wiilkaan naawilayow heese badan baa jiray oon dee keli keli qaadnay kuwa ruwaada aan ku dhignay baa jira dabadeed wadankaana waan kasoo baxay waxaan usoo baxay eh, wadanka holland Mhm.
holland baan joogay in muddo ah caruura kusoo dhalay hooyaan noqday
Si wanaagsan.
kadib two thousand one kii baan ingiriiska usoo guura iminka igalaadis waa hagaag waa hagaag waynu geli doonaa waayahan dambe iyo fanka iyo ingiriiska iyo heesaad qaaday laakiin haddaynu een, waynu sii- waynu sii wadi doonaa taariikhdaada iyo fankaaga sidii kusii hana qaaday laakiin xagga Ah.
heesaha haddaan kuu dhiibo kuwa gaar ahaan Ah.
hirgalay ee dee imaka muddooyinka dambe la dhegeysto Mm.
Een, maxaad ku furi lahayd markaa barnaamijka heesta ugu horeysa haddaan adiga kuu dhiibo maxaad soo qaban lahayd Een, wallahi waxaa jirta een, maadaamaad horta dee qof weyn tahay waxaa fiican haddana kol walba waxaad iska jeceshahay kolba waayu waxbuu socokol jacayl baad ka sheekeynaysaa oo dee jacayl baad arrimahaasa yaa kuu fudud inaad ka hadashid moogtahay aad iyo aad dhikaan aniga waxa ii fududina wacyigelinta soomaalidu si linis wacyigeliyo ina magaranaysaa waxa wanaagsan la tusaaleeyo ina magaranaysaa dadka kugu daba faylsan ee dee jiilka kaa dambeeya ay wax wanaagsan ka arkaan Mhm.
marka waxaan ku waxaan ku furi lahaa hees cusub oo la yidhaahdo maxay ahaydey een, oo qabyaalada ka hadlaysa waa hagaag say ku soo baxday yaa sameeyey haddaad faahfaahin naga siiso heeska waxaa sameeyey abwaanka la yidhaahdo mawlid qolqol baa sameeyey Mhm.
Een, laxankiisana waxa laxankana waxaa saaray mustafa kiko Mhm.
een, ina siciid la yidhahdo siciid suuriyi ku magac dheero jabuuti joogana uu- uu uu- uu soo tumay Mhm.
Een, aniguna waan idin maqashiin doonaa si wanaagsan weeyaan heestaasi qabyaalada ka hadlaysa iyo weliba codka anaab ismaaciil jaamac dhegeysta bandhigay
waxay ku uli dhalataa gobanimadu waarka gacmo wada jirkeedu kayguna israaca markaad gowracdaaneed dadka hoosa iyo il gunta ugu ridaaneed qabiil gabagabaysaan sinaantana gorfaysaan sinaan sana gorfaysaan dhulidhalata gobanimadu waarta gacmo wada jirkeedu jayiguna israaca markaad gowracdaaneed dadka hoosa iyo il gunta ugu ridaaneed qabiil gabagabaysaan sinaan tana gorfaysaan sinaan tana gorfaysaan sida uu garaad qabo ma gobloma wadanigii danta guud ilaashe isigiin dadwayno ooyaha ka joogtada ka joogtada sida uu garaad qabo ma gobloma wadanigii danta guud ilaashe isigiin dadwayno ooyaha ka joogtada ka joogtada kala geeya kala gura hadba geedi kala rara gacan kala fogeeyo habiil ma idin goysaan cidhibtii kumaataan hadaftiina garantiyo aqoon garabka taanood gudbii waydaykaasye gacan kale u guurtaan sahaan kale u guurtaan kala geeya kala gura hadba geedi kala rara gacan kala fogeeyo qabiil ma idin goysaan cidhibtii kumaataan hadabtiina garatiyo aqoon garabka taanood gudbii waydaytaasuye sahan kale u guurtaan sahaan kale u guurtaan sida uu garaad qabo ma gobloma wadanigii danta guud ilaashe isigii dadwayno ooyaha ka joogtada ka joogtada sida uu garaad qabo ma gobloma wadanigii danta guud ilaashe isigii dadwayno ooyaha ka joogtada isigii dadwayno ooyaha ka joogtada isigii dadwayno ooyaha ka joogtada waagag hadda haddun bay soo baxday markaa waxa weeyaan waa waa hees cusub aa waxay leedahay gudbi weyday taasi qabyaaladii bay naga gudbi weyday soomaaliyay Mhm.
maad dhinac kale uga baydhaan dee weyn qabyaalad had iyo jeer magaranaysaa dee qabyaaladii waxa markaynu hadlayno wax fiican baa laga hadlaa maogtahay haye
oo waxaa la yidhahdaa saasaa wanaagsan saas laakiin cidda samaynaysaa way yar tahay marka qabyaaladiiba aada imika u fara badnaatay taasi way niga socon weyday buu leeyay abwaanku dee ha dhegeystaan marka waxay leedahay qof kastaana afku ka sheegaya wuxuu leeyahay qabyaaladda way xuntahay haddana waa Way lagu wada xun dhaqmaya tahay.
haddana waa lagu Haa.
dhaqmaya ha waaye waagaag Mm.
haddaynu heestaa intaasi kaga soo gudubno waxaad tilmaantay xagga hore in aan, ah, markaad kooxaha ka mid ahayd tusaale ahaan oo kale kaad mars amaba afarta mars een marka Mm.
laga yimaado heesaha in sidoo kale ciyaaro dhaqameedka soomaalida aad adduunyada kusoo bandhigi jirteen Ah.
noocyada ciyaaraha aad ciyaari jirteen aad soo bandhigi jirteen maxaa ka mid ahaa ha waxaa kamid ahaa ciyaarta saylicda waxaa kamid ahaa batarka waxaa kamid ahayd saddexleyda oo dhaantada dhaantada loo yaqaano saddexleyda waxaa kamid ahaa ciyaaraha camsar oo laale brimo ciyaarahaas oo midhan baa kamid ahaa carabida xitaa laftigee baan ciyaari jirnay Mm.
because jabuuti waa saddex waa waa afaf badan baa lagaga hadlaa intaasoo aafba waanu magaranaysaayay dabooli jirnay Waan gaa- baayahooga Waa.
baayaha wada dabooli jirnay
marka waa shucuubtii faransiiskii carabigii soomaaligii iyo weliba canfarigii intaba waad waad dabool jirtay intaba saddexdaaba waanu anagu kooxdayadu saddexdaaba way ma garanaysaa way way way way samayn jirtay waagaag haddaynu markaa dhinaca heesaa dib ugu noqonno hees kalaa jirta iyadana muddooyinka dambe aan heesaad soo qaaday ka mid a oo erayadeeda ay ka mid yihiin dhiggii uu ugu sitaa dhaayuhu way eegayaan dha- dhaygagay araggiisa wacan a intaa way dhowrayaan dhigii buu ugu sitaa dhayuhu way eegayaan dhagage araggiisa wacan intaa way dhowrayaan oo sidaas waagaag marka erey baa sheegaya ka mid a ereyada maxaan ku idhahdaa heestaa aniga wuu ii dhigmaa Dhink- Aniga wuu ii dhinkiisaa dhigmaa.
leehaya dhankiisaa la hayaa marka macnaha ama mucda heestaasi macnaa waa nin ha macnaa xaggiisaan jiraa weeyaano xaggiisaan u socdaa ha ha- hadday daynayaan dadku bay leeyihiin ya haye dhaygaga araggiisa wacan dhankiisaa leeya dhaygaga araggiisa wacan intaa way dhowrayaan nacam inaan isaga uun magaranaysaa hadday dadku way dayn lahaayeen dadkii baana ku dayn qofku qof markuu jecel yahay maaragtay haye Eh, way way eh, tashika aday ku wada siinayaan moogtahay waa jacayl xaasid ma waayo miya ha jecelahay waa aday ku siinayaan marka waxay le- waxay leedahay hadday dayn lahaayeen haye labada iyadoo hadday isku kaadaayin lahaayeen aniga aanay wi- dee qodqodeen aniga wii maxay ka dhigma doonaysaa iyo ha aniga wii dhigma dhankiisaa lay hayaa waagaag heestaasi canab ereyadeeda yaa curiyey se sababta ay ku curitay ama ay ku timi en en maxaad naga siin kartaa faahfaahin waxaa le mawlid qolqol baa leh waan gartay ha mawlid qolqol baa leh laxanka waxaa le cabdi daawud misiga waxaa tumay sheega bushaarow
guud ahaana dhegaystayaal barnaamijka cawayska washington ee toddobaadkan intaasaan kusoo gebagabayn doonaa tan iyo tiinu barnaamijkan oo kale a isugu iman doona waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
Yeah.